waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
horta walaal haddii alka uu muranku saldhigga u aynu kasoo bilowno doorashadii madaxweyne muuse biixi lagu doortay kumafinkii qabtay ayay xisbiga wadan ee mucaradka ay si weyn uga cawdeen waxaana maalintaa kadib ay sheegeen in ay kalsoonida kala noqdeen guddidaasi doorashooyinka muddadaa labada sanaa waxaa taagnaa muranka guddida doorashooyinka ee hore oo ay xisbiga wadani wada shaqaynteedii ay joojiyeen markaa kadib waxaa heshiis gaadhay madaxweynaha somalilan iyo labada xisbi mucaarad waxaanay ku heshiiyeen in guddi cusub la dhiso marka guddida waktigeedu dhammaado markaa kadib ayaa xubnaha ay soo kala magacowdeen guddidii wuxuu ka kooban yahay toddoba xubnood oo saddex kamida uu soo magacaabo madaxweynaha somalilan laba waxaa soo magacaaba guddoomiyaha gudaha guurtida labada kalena waxaa soo kala magacooda xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo ucud marka labada xisbi mucaarad guddidan doorashooyinka ee cusub waxay ku saluugeen laba xubnood oo ku jira tusaale ahaan xisbiga wadani waxa uu sheegay in aanu ka qeybgelaynin doorasho ay garsoor ka yihiin cabdirashiid riyaraac oo uu soo magacaabay madaxweynaha somalilan iyo kaltuun oo ka tirsaneyd guddidii hore ee ay horeba u dureen labadaa xubnood ayay xisbiga wadani diidan yihiin markaa kadib waxay go-aansadeen xubintoodii guddida doorashooyinka ee soo magacowdeen intii aan golaha wakiilada la horgeyna ay la laabtaan xisbiga ucud isna wuxuu diidan yahay xubin cabdirashiid riyaraac oo kamid a labada xubnood ee xisbiga wadani ay diidan yihiin mid kamid a horta khilaafka halkaasuu salka ku haya markaa kadib lixi kamida guddida doorashooyinka cusub oo ay ka maqan tahay xubintii guddida doorashooyinka ee xisbiga wadani uu soo magacowday ayay aqalka golaha wakiiladu ansixiyeen waana hadda guddida doorashooyinka ee cusub oo xubinta xisbiga wadani unbaa ka maqan marka labada xisbi mucaarad waxay sheegeen inaanay ka qeybgelaynin doorasho ay ku jiraan xubnaha ay durayaan arrinta halkaasay ka bilaabanta waa gartay marka guddoomiyaha xisbiga wadani kulankan uu isugu yeeray taageerayaashiisa oo rabshadan u dambeysay ay ka dhalatay muxuu uga dan lahaa maxayse dowladdu u diidanayd
waxa uu doonayey suu cadaadis u saaro xukuumadda madaxweynuhu waxa uu sheegay inaanu marnaba ka laabanaynin xubnaha uu soo magacaabay oo ay u taallo guddida golaha wakiilada haddii ay diidayaan iyo haddii ansixinayaanba marka golihii wakiiladuna wuu ansixiyey marka suu cadaadis u saaro xukuumadda waxa uu isugu yeedhay taageerayaashiisa gobolada oo uu sheegay inay isugu yimaadaan xarumaha xisbiga markaa kadib waxaa hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo uu taliyaha ciidanka bilayska somalilan kamid yahay waxaana ay sheegeen in aanay marnaba aqbalaynin in wadanka ay ka dhacaan banaanbaxiyo kuwaasoo ay sheegeen in aan xilligan aanay u bislayn shacabka somalilan isla markaasna ay rabshado dhalin karaan markaa kadib isla habeennimadii markay maalintii ku dhawaaqeen oo waxaa la xidhay xogeyihii guud ee xisbiga mucaradka ah ee wadani iyo hafayeenkii xisbigaasi barka jaamac batuun oo labaduba ilaa haatan ku xidha xabsiyada gaar ahaana xabsiga mandheero la yidhaahdo oo ku yaala gobolka saaxil loo qaaday
waa gartay hadda markaa guddi siyaasiyiin hore ka kooban baa arrinta dhex galaya guddigaasu maxay yihiin dhexdhexaadinta ay wadaanse maxay tahay
waa guddi iskeed isu xil qaatay oo ka kooban madaxweyne ku-xigeenadii hore ee soo maray somalilan iyo ururada aan dawliga ahayn ee bulshada rayidka ah ee dalada ku midoobay sidoo kale waxaa ku jirta akademiyada nabadda iyo horumarka ee somalilan iyo dad kale oo shaksiyaad ah dadkaas oo isu tegay oo ayaa waxay doonayaan in arrinta ay dhexdhexaadiyaan si waan waan loogu soo dabaalo marka waxay la kulmeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaana ay ka dalbadeen in uu joojiyo isu soo baxyada si ay u bilaabaan waanwaanta marka xisbiga wadani shabaka waxa uu sheegay in ay go-aansadeen in ay hakiyaan banaanbaxyada gaar ahaana ka gobolka maroodijeex intaa ergooyinku ay waanwaanta wadaan
waa gartay golaha guurtaduna waxay sheegeen in codsi uu uga yimid madaxweynaha muuse biixi oo ay ku dalbanayaan in mar kale wakti loogu daro golaha baarlamaanka arrintaas mucaaradka laftigoodu ma ka hadleen maxayse hadda ku timi mar walba marka mudaxileedka golaha wakiilada uu dhammaado waxaa xaq u leh golaha guurtida somalilan in ay u kordhiyaan si aana lagu dhicin oo dee markasta aanay aana sharci darro meesha ugu fadhiyin waa in muddo kornina ay timaadaa marka madaxweynaha somalilan ayaa warqad u qoray golaha guurtida waxa uu ku dalbaday in ay muddo kornin u sameeyaan golaha wakiilada guddi ka kooban sagaal iyo labaatan xubnood ayay usaa golaha guurtidu inay kasoo tala bixiyaan muddada ay leeg tahay ama ay leekaan karto inta loo kordhinayo aqalka golaha wakiilada somalilan laakiin injineer faysal cali baraame gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucud oo shalay hadle waxa uu sheegay in ay ka dalbadeen golaha guurtida in arrintaasi dib loo dhigo bal hadda oo horta la dhameeyo khilaafka ka taagan guddida doorashooyinka somalilan markaa kadibna loo gudbo dabeetana in laga wada tashado mudaxileedka ama inta loo kordhinayo golaha wakiilada waa gartay guud ahaan shacabku arrimahan soo noqnoqda iyo muranka commissionka see u arkaan
wallahi shacabku wuu ku kala aragti duwan yahay oo dee meel ma wada marayaan laakiin guud ahaan waxa ay ka wada niyatabsan yihiin in muranka guddida doorashooyinku uu taagnaado muddo laba sano iyo dheeraada oo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ay xal u waayaan in ay ka heshiiyaan muranka guddida doorashooyinka ee muddada labada sanaha taagan islamarkaasna doorasho kasta dub u dhigaya
waa gartay ugu dambeynta xasan galeyro adoo aada u mahadsan telefishinka waxaad u shaqaysaa home cable aan dhehe waa la xiray in yar baa la hakiyay hawshiisa bal xaritaankaas dowladdu maxay ku sababaysa guud ahaanse warbaahinta aad ka tirsan tahay see khilaafkan iyo iyo rabshadii dhacday u saamaysa walaalow waa run telefishinka home cable ee aan ka howlo maalintii isniintii ayay xukuumadda somalilan gaar ahaana wasiirka warfaafinta uu sheegay in uu xayiraad saaray sidoo kalena isla maalintaa waxaa la xidhay kafatirihii guud ee telefishinka cabdiqaadir codey oo weli ku xidhan hargeysa maxkamadda gobolka muruud jeex ayay xukuumaddu shalay u gudbisay xayiraadaas oo ay dooneysay inay ku raacdo laakiin maxkamadda gobolka muruudjeex shalayta xayiraada way ka diiday tafatirihii t v-ga ayay laakiin muddo toddoba casho oo rumaana jirtay markaa kadib sida igu maqaalaha waxay qaateen rifcaan oo maxkamadda rifcaanka ayay u qaateen rifcaan si mar kale loogu xayiro telefishinka home cable laakiin t v-gu si toosa ayuu hadda ushaqeynaya maadaama ay maxkamaddu xayiraada ka diiday waxyaabaha ay ku sababeynayaan inkastoo aanay si cad usoo gudbina waxaa kow ka waraysi uu telefishinku la yeeshay suldaan wabar oo ka mid ah jihad galbeedka kaga dhawaaqay oo sheegay inuu somalilan kasoo horjeeda iyo saame qaybsigeeda oo telefishinku uu kusoo wareystay gobolka awdal meel ka tirsan sidoo kale waxyaabaha ay doonayaan ay nagu soo eedeeyeen waxaa kamid ah warqad cabashaa oo aanu sii daynay oo falahay dubay ay kaga cabanayso garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ayay iyaguna ka cabanayaan oo ay weliba warkaas aniga ayaa sii daayay marka aniga iyo tafatiraahaba waxaa naba ka yeedhay maalindhowlada waxaana naba ka dalbaday inaanu sheegno ciddii warqadaasi na siisay annaguna waanu diiday annagoo ilaalinana xeerarka saxaafadda iyo in la qariyo ilaha wararka ku siiyey marka labada sababood ayay u aanaynayaan in telefishinka la xidho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho